korneel aadan ruufle oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan gobolka godow ayaa maxamuud sayd aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay jubbaland ku eedeeyey inuu colaad ka hurinayo gobolka godow isagoona sheegay in maxamuud sayd aadan uu ku sugan yahay duleedka magaalada beled xawo taas oo laga yaabo in mar kale ay ku dagaalamaan dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland hogaamiye kooxeed maxamuud siid aadan soddon sano ka bacdii weerar ku ah degmo gobolka gadaha magac bixin aan waxba ka jirinna huwan maxamuud siid aadan shantii bilood oon soo dhaafnay wuxuu deganaa degmada doolow addo ee gobolka soomaali galbeed muddo lix habeyna wuxuu ku hoyday degmada doolow gobolka gado soomaaliya isagoo gaadiid dagaal iyo ciidamo wato caawa wuxuu fadhiyaa buula aamiin tuula aamiin oo duleedka degmada beledxaawa shan kilomitir u jirto wuxuuna duulaan ku yahay ciidanka federaalka ee degan degmada beledxaawa ee gobolka gado waxaa sii kordhaya xiisadda iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac waa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland taas oo saameyn ku yeelatay gobolka gado korneelka ayaa sidoo kale sheegay in maxamuud sayd aadan uu ahaa hogaamiye kooxeed hore nin ku caanamaalay hogaamiye kooxeedyo iyo wiilal reer gado oo la isku laayana uu wata wey arrintaa dagaal uu maxamuud ka rida gobolka gadana uguma horrayso maxamuud afartii bishii labaad ee febraayo ama shanteedii maar dheera dagaal buu ka riday caawana waa dalad xaawo marka waxaa ayaan darro ah meeshii uu ka bilaabay sagaashan iyo sideeddii maxamuud hogaamiye kooxeednimo colaad iyo cadaawad uu meesha ka abuurayo waxaa si ballaaran u taageerayo boqolkiiba boqole dowladda kenya dowladda etoobiyana kama marno door bay ku leedahay oo annaga isku kaayo dirayo si kastaba ha ahaatee maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalk ayaa mar hore ku dagaalamay degmooyin ka tirsan gobolka gado